Muumin Aadan Maxamed waa aabbo dhalay toddoba caruur ah islamarkaana ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaas oo sariirta gurigiisa u saaran xabbad habow ah oo ka haleeshay qoorta taasi oo dhibaato gaarsiisay dareemaha xubnaha jirka islamarkaana ka dhigtay mid aan dhaqdhaqaaqayn oo u baahan markasta in la caawiyo inkastoo Muumin Aadan Maxamed uu hadli karo haddana waxaa dareemaha dhaqdhaqaaqa ay ka tageen xubnaha kale ee jirka taasi oo dhakhaatiir ay sheegeen in gudaha dalka waxba looga qaban karin waxa uuna kasoo jeedaa qoys danyar ah Muumin Aadan Maxamed ayaa raadiyo Beerlula uga warramay xaaladda hadda haysato dhaawacan wuxuu isoo gaaray ramadaanka maalintiisii koowaad waxaa ugu dhacday xabad weefta ah anigoo joogo gurigeyga xabaddan waxay iga qabsatay halkaas kore oo madaxa surka meeshiisa waxayna ahayd xabad dabajaax ah xabaddii ayada ahayd beledweyne wax waa laga qaban waaye waxaa ninkaa muqdishoha loo qaaday muqdisho markaan tagay kadib xabaddaa laiga saaray xabadda markaa la saaray dareenkayga dhinaaba damayba waxaan ka nuuxsanahay qaybtan hore keliyaan ka nuuxsanahay dareenkayga ka joogay intaan dambe dhan dareenka waa iska damay xabadda haddii laga saaray alxamdulilah xabaddii haddii qoortii laga soo saaray jirkan dambe dhaqaaq dhan waa diiday inuu dhaqaaqo waa diiday waa iska damay adiga qarash badan kadib markuu waalidkii iigu bixiyey waxaa la dhahay beledweyne halka asiiga celiyo meeshan waxba kale looguma qaban karo sidaa beledweyne liigu soo celiyey muddo lix biloodaan jeefaa had gurigeyga liigu soo celiyo dhex jeefaa wax hadda oo hadda oo caawinaadka hadda aan haystana ma laha waalidkeygiina qarashkii waa ugu beeleen hadda wax kaloo qarashay gacanta ku hayaa ma laha marka muddo lix bilood maadaama aan iska jeefo nin dhalinyaran aan ahay aan u baahanahay inaa macnaha nolosheyda dib aan ugu soo laabato ilaaha ii soo celin kara laakiin waxaan u baahanahay tacaal in dadka muslimiinta ay ii soo gurmadaan ninka wax ugu caawin karo uu ugu caawiyo si micnihii caafimaadkaygii ilaaha caafimaadka haya caafimaadkayga dib ugu soo laabto nolosheedii waa iska xamaalan jiray aan dib macnaha aan ugu soo ceshto nolosheedii aan aada ugu baahnaan lahay aadan maxamed xasan kaadidhaay oo ah aabbaha dhalay muumin ayaa sheegay in culays badan uu haysto qoyskiisa kuwaasuu la daalaadhacayo nolol maalmeedka afar qoys oo islamarkaa iskugu jiro caruurta uu dhalay wiilka xanuunsan iyo laba qoys oo ay leeyihiin laba wiil oo uu isaga dhalay kuwaasi oo markasta garab taagan wiilka xanuunsan xabaddii marka laga bixi waxaa la yidhi haddaadna dibidda u qaadanaynin mase wax kale u isticmaalayna annaka xabaddii waa kaaga bixinay bes waaye dibidda awood oon ku qaata mahaaye siddeetan iyo dhowr jiraan ahay yarkiina saanaas iga yahay ilmihiin aniga dhalayaaba ku korafaaday oo iskuba bedelo lababa bel lababa mar lababa mar ilmihii carruur iyo waxaasay dhaleen qarashay u baahan yihiin asaga ilmihiisii qarashou u baahan yahay aniga magaalada beledweyne waa iska joogaa ma oya hasikoon ka dhex baxaan taaganahay si aan u meel kastaba oon wax oga dabiraaye gacantaan deysti markan idinkaana codsi idin soo jeefsaday soomaalida oo muuqaalkayda iyo maqalkayda maqlayso codsi ayaan ii soo jeedsaday canugaas wax aligala qabto soomaaliyey canugaas wax aligala qabto intaasaan idin soo jeedsanaa ina canugaas wax ligala qabtaan soo jeedsanaa wixii ligala qaba lahay cabdicasiis maxamuud muudey ayaa ka codsaday cid kasta oo wax haysata inay garab istaagaan muumin aadan maxamed si loogu qaado dalka dibaddiisa markii xamar laga soo celshay lix bilood ayuu jiifaa qaarkiisa lugihiisa ama gacmihiisa hadda wax shaqaynaa ma leh maanta wuxuu u baahan yahay in la geeyo dalka dibaddiisa sidii maanta xaaladiisa caafimaad wax loogu qabto muumin waa aabba haysto toddoba carruur ah ee shaqaysan jiray carruurtiisana u xamaali jiray laakiin qadartan rabbi ayaa qabsatay maanta walaalaha soomaaliyeed ayuu ka codsanayaa inay soo caawiyaan ee garab maanta siiyaan ee maanta meel fog loo gaarsiiyo muuqaalkiisaan sidii maanta loo qaadi laha xaaladiisa caafimaad dalka dibaddiisa ka soo qaad haddii aad tahay aabba soomaaliyeed ka soo qaad haddii aad tahay adeer soomaaliyeed maanta muumin wuxuu weydiisanayaa garab iyo walaal xabadaha habowga ah ee inta badan la iska rido ayaa galaaftay nolosha dad badan oo ku noolaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halka kuwo kalena dhaawac ka soo gaara ay sariiraha u saaran yihiin